Qoysaskan oo ku nool kaamka Jawaanjirlow ee magaalada Banaysan ayaa waxaa xilligan haysta duruufo kala duwan oo ay ka mid tahay hoy la'aan, caafimaad darro iyo raashin yari, waxaana dadkan ka soo barakaceen deegaanada Maxaas iyo Moqokori ee duleedka magaalada Banaysan. Alkaaf Bukur Kaatamo oo guddoomiyaha kaamka Jawaanjirlow ee magaalada Banaysan ayaa raadiyo Beelo uga warramay duruufaha ugu daran ee haysta iyo xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka, isagoo codsi u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan iyo ummadda Soomaaliyeed ee wax haysta.
Kaam maan joogaa aan horjooga ka ahay, ummadda rasuulkoo dhanna ay joogtaa wixii baahida haysay oo soo qaxay daafaannada gobolka Banaysan ka soo qaxay. Wixii kaamkaas ku jiro ayaan anagana mas'uul aan ka ahay Ilaahay ka sokow. Idaacadda Beerlolo saasaan u imid. kun laba kun toban iyo sideeddii ayaan macnaha hirgeliyey kaamka dhismihiisa ayaan hirgeliyey intaasuu dhisan yahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin hay'adaha samafalka waxna waa noo yimaadeenoo wax bay nagu tabarruceen. Laakiin baahidii sidii ayay noo haysaa duruufaha ka dhacay gobolka awgiisa ama Soomaaliya haysata awgeeda ayay macnaha dhibaatadii nagu soo kordhoontay. Qixii waa badan yahay annagii macnaha macquuluushii sidii ay noo haysaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin baahida Ilaahay baa reebi kara laakiinse waxaan rabnaa oon idaacadda u imid saaki kulli hay'adaha samafalkoo dhan wixii duruuftaas macnaha na hayso waxaa ka mid ah wax la cuno deeq bixiya Ilaahay waaye waxaa na hayso baahi musquleedaa na hayso baahi waxbarashaa na hayso hadday dugsi ahaan lahayd hadday iskuul ahaan lahayd baahidaas waa na haysaa duruufahaasaa na hayo cuntadiina cunto xumo awgeed waa jirtaa musqul ma haysano biyo ma haysano sidaasaa macnaha aan u imid idaacadda beerlolo in ay warbaahinta iga geersiiso hay-adaha samafalka tirada qoysaska ku nool kaamka iyo meelahay ka soo barakaceen meelaha ay ka soo barakaceen waxa waaye daafaanada sida macnaha tiyaglo kale qaara ka yimid qaar waxay ka imaadeen maxaas iyo moqokori ayay ka imaadeen daafaanada beledweyne qaar shabeelle ay kasoo galeen kaamka gudihiisa qabaa'il aan ku jirin oo beledweyne ku nool male anaana ilaahay ka sokow mas-uul ka ah dhul oo macnaha nagula taakuley ayaan kaamkaas as degan yahay oo muslim as nagu sadaqaystay ayaan degannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin aan ku noolnahay sidaas awgeeda kaamka tiradiisa inta ku jirto hadda saaki aan kasoo tago afar boqol toddobaatan iyo afar qowsaa ku jirto kaamka intaasaa saaki aan ugu soo dhex tagay oyna tabar hayso tabar adduunye ay hayso daruufihiyaa iska batay macnaha ma aha daraxyeelxumo annaga noogula dan leeyahay ma ahe daruuf dhacday aawgeeda waaye sidaas daraaddeeda dadkaas oon shaqo aqoonin oo masaakiin ah oo waayeelle ay ku jiraan naago garoobow ay ku jiraan habar hindhala oo gurguurinaysa ay ku jirto sidaas aawgeeda ayaa igu kallaftay inaa idaacadda beerlolo saaki aan kasii dayo warbaahinta laga maqlo adduun weynaha hay-adaha samafalkao dhan ay dhegta ku dhacaan hanagala soo gaara duruuftaasaa nahay Qoysaskan ayaa deegaanadii ay degganaayeen uga soo hayaamay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka maadaama dadkani ay u badnaayeen xoolo dhaqatiyo beeraley.